wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tagay xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaanada hoostaga degmada sabawanaaga kormeerkan oo ay mas-uuliyiinta wasaaraddu ay wadeen toddobaadkii u dambeeyey ayaa qeybka ah qiimeyn lagu sameynayay siduu u socdo mashruuca damal caafimaad oo taageera xarumaha caafimaadka ee gobolka maroodi jeex qaar ka mid a mas-uuliyiinta maroodi jeex iyo xarumaha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa ka hadlay baahiyaha caafimaad iyo sida ay bulshada ugu adeegaan kilomitr oo hargeysa ay naga xigto xaggan xadka oo afartan kilomitr inaga xigto iyo weliba degmooyinka amba ka tirsan oogweyne amba tuulooyinka ka tirsan daad mareer ay ka mid tahay khaatumo meesha lagu idhaahdo allahuma salli calaa maxamed ilaa harasheekh cusbitaalka waxaan ka wanaynaa district hospital inuu noqdo inuu yeesho adeegii husbitaal degmo ku yaalla ayaan kaa codsanaynaa sababta wasiir maadaama aad wasiirkii ugu horreeyey xukuumaddaa cusuba dhalatay nooguud horyimaadaad tahay anuu caayadada haldiinabaa ka soo jeedaayo markii la yidhi dee wasiirkaysu ku hor imanayaa waa nin xaaji cabdi bin ismaaciil cabdi ayuub waxaan ducadi u wadiisidaa iyo caafimaadka waxaa kaloo ilaahay mahadiya in maanta wasiirka caafimaadku uu inoogu soo horreeyey wasiiradii oo intii kalena ay soo socoto waxaa kaloo idinku bishaareynayaa in madaxweynuhu arrintaa unagula socdo dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor xuseen bashiir xorse ayaa dhankiisa ka hormay kormeerka waxa uuna sheegay in ay sii wadi doonaan indhindhaynta ay ku sameyn doonaan xarumaha caafimaadka sida ay howlahooda shaqo ay ugu gudanayaan bulshada horta mar inaad isoo barto dee dadka iyadaa tihiin waa markii igu horreysay inaan isoo salaamo oon isbaranno taas waa number one bay ahayd ta labaad inaan u kuu galo baahiyaha dhabkaya ka jira gaar ahaan xagga caafimaadka xaaladda aad ku sugan tihiin inaan soo eego oon indhahaga ku soo arko oon layga warramin taana waanu imid runtii waxaan soo arkay meelo badan oo deegaanka ka mid ah iminka ugu dambeyn waxaan soo marray dhakhtarkii weynaaha halkan oo xiran oo in muddaa iska xidhnaa waa nasiib darro runtii somalilan oo jirto dee dhowr iyo toban sano xarun caafimaad oo dhakhtara oo dadweyne intaa leeg ay degan yihiin inay xiranto ceeb bay dowladdana ku tahay innagana deegaan ahaan iyo shacabaan ceeb bay nagu tahay laakiin waxaan maanta halkan ka caddaynayaa xukuumaddaa ka dhalatay xisbiga dani idinuu gacmihiina ku soo saarteen inay furi doontoon anugu furi doono dhakhtarkaa mid waa mid waa kabkii dowladdu siin jirtay ayaa laga joojiyey horta kabkaa waan sii daynayaa oo lacagtii u qorayd ee lagu kabay taa waan soo daynayaa mashruuca damal caafimaad waxaa maalgeliya bangiga adduunka waxaana taageera afartan iyo sagaal xarumood oo ku kala yaala gobolka maroodi jeex mashruuca waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo islamarkaana kor loogu qaado tayada adeegyada caafimaad ay bixiyaan xarumaha gobolka maroodi jeex ee somalilan